الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم habeen wanaagsan caawa sida aad garanaysaan qoladiina meedi meediyada ama warbaahinta reer puntland oo reer soomaaliya intaba ka jooga halka waxaa weeye labiyo tobanka saac markay dhacdo waxaa ka buuxa wakhtigii afarta sanaha oo la doortay madaxweynihii dowladda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud bay kaga buuxda caawa labiyo tobanka arrintaas waxaan maqli jiray soomaalida oo tirahda ceelna uma qodno cidna uma maqna waxay ahayd biri subax ama caawaba in la dhaariyo madaxweyne cusub bay ahayd madaxweyne xasan sheekh afar sano xafiiska joogay waxaa loo dhibay dastuur waxaa loo dhibay dowlad kumeel gaarkii laga saaray taariikhdii laga saaray waad garanaysaan labadii kun iyo labiyo tobankii baa laga saaray markii garowa tu lagu guddoomiyey halakan in nidaamka federaalkaa la qaato aqalka hoose sanadkaas lagu sameeyo four pointy five kii laga fujin waayo dadka qaarkii aqalka sarena au noqdo afsideed iyo toban gobol oo ay ka kooban tahay dowladda jamhuuriyadda soomaaliya oo maxamed siyaad allah u naxariistee markuu xafiiska ka tegey waddanku ka koobnaa doorashadaas si ay ku dhacdayba aqalkii sare iyadoo oo dastuurka ku qoran yahay inuu wax ka doorto madaxweynaha ayaa xasan waxaa doortay aqalkii hoose dastuurkiina waxbaa laga qalday madaxweynuu ku noqday qaladkii doorashadiisa ku yimi baa weli soomaaliya la socda afar sano ka bacdi oo la doonaya dastuurka dib loogu noqdo dowlad goboleedyadii soomaaliya ee ka koobnaan lahayd la dhammaystiro la dhiso waxay ku dhammaatay haba'an mansuura meel cidlaabay ku dhammaatay caawa oo ay tahay bisha sebtembar tobanka ayay kaga buuxdaa labiyo tobanka caawa madaxweyne xasan sheekh waa inuu xafiiska banneeyaa berisubax xilka ku wareejiyaa ra-iisul baarlamaanka waa inuu ku wareejiyaa sida dastuurku qabo kumeel gaarkaa qodobkiisa sagaashan iyo kow afartii sano kaga buuxdo qodobka sagaashan iyo shan oo uu sheegayo in xilku ku wareegayo markuu xafiiska banneeyo ra-iisul baarlamaanka inuu ku wareejinayo ama ra-iisul baarlamaanka kale kusii xiga ama kan kale kusii xiga hadduu ka cudadaarto ra-iisul baarlamaanka speaker of the house oo isagu madasha ka mid ahaa hadduu ka cudadaarto waa inay ku wareegtaa hogaanka baarlamaanka waa inay ku wareegtaa sidaan ka warhayno sagaalkii bisha sideedaad madasha oo ka kooban saddexda xafiis oo dowladda federaalka oo dhexey ra-isul baarlamaanka madaxweynaha iyo prime ministerka oo executive-ka ah iyo maamuladii dowladda kumeel dowladda federaalkaa xubinta ka ahaa oo xamar isugu tegey waxay soo saareen warmurtiyeed doorashadu say u dhacaysoo qeexaysa iyo muddo kororsi loo sameeyey nimanka xilka haya xafiiska haya madaxweynaha iyo brime ministerka ilaa soddonka oktoobar taasoo sharci darro ah aan sharciga waafaqsanayn baarlamaanka aan la geyn madashu waa maamuladii dalka koobnaa ama ahaadan kuwii dowladda dhexe ama magaciisigii laakiin baarlamaanka legislatif ahaa wixii sharciga baarlamaan in la geeyey ah waxay ka shaqayn kareen farsamo ahaan sidee doorasho lagu dhigi karaa sidee muxuu ahaye wax loo maarayn karaa sidee kharash loo bixin karaa xaggee la isugu dira waa u idman yihiin taa laakiin sharci ma samayn karaan dastuurkana meel kama dhici kara ma bedeli karaan dastuurka kumeel gaarka oo dowladda federaalka ah soomaaliya wuxuu qeexayaa artikalayaas aan idiin sheegay sidaas maalinta xilku ka buuxo haddaan madaxweyne sharciga imaan inuu xilku ku wareegayo guddoonka baarlamaanka inuu ku wareegayo baarlamaanka lama kala dirin waa joogaa si sharciga waafaqsan bay waxay yidhaahdeen annaga baarlamaankanana bedeli kara bower bakiyo ma ogolin annagaa weli sharci ah haddii aan baarlamaan lasoo dooran inta annaga maandeedkiya ka hadhay oo ahayd labaatanka bisha bishaan hadda lasoo dhaafo agost hadduusan baarlamaan kale imaan annagaa joogan inta baarlamaanka la yidhaah marka iyagaa weli sharci ah taasaan anagu aaminsannahay haddaanu nahay shacabkii haddaanu nahay mucaaradkii haddaanu nahay kandideedyada u tartamaya madaxnimada iyo hogaanka dalka soomaaliya aniga iyo ragga kale qaarna maanta xamar ka hadlaayay horena ishu soo saaray madasha go-aankeedaas maalintaa waxaan ka soo qoray saa ka warhaysaan oo meedyadana galay qoraallo baan ka soo saaray magaalada garoowe bishii sideeda tobankeedii waan ka soo saaray laba madaxweyne u tartamayaal baanu halka ku ahayn maalin ka bacdi kow iyo tobanka agost coalition for change annaguna aan ka mid nahay coalition change waa ambareelada guud baa yana soo saaray qoraalkaas go-aankaas sagaashin sagaalkiis agost lagu kordhinayay xilka xafiis hayayaashii political opposition party nimanka la baxa iyaguna xamar jooga oo coalition for change ka mida iyaguna saddex iyo tobankii bay qoraal soo saareen ka bacdi sagaal iyo tobankii mid loo dhan yahay baanu soo saaray oo aan u qoray qaramada midoobay golaheeda ammaanka iyo beesha caalamka guud ahaan oo aan ku wargelinayno sharci darrada ka jirta halkaa iyo in sharciga loo soo noqdo intaasoo dhanoo macluumaada ka bacdi maanta waxaa ka hadlay iyaguna xamar yimi qoladii axsaabta xamar joogtay iyo qoladii nairobi joogtay isku soo darsameen waxay isugu yimaadeen xamar waxay soo saareen oo sheegeen in xasan sheekh madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya xilka caawa kaga buuxo subaxii waxaa loogu yeerayaa haddii waagu beryo madaxweynihii hore ee jamhuuriyadda federaalka oo soomaaliya sidaydoo kale madaxweynihii hore dowladda puntland oo federaalka ka mid ah saasaa loogu yeeray isku title baan noqonaynaa nasiibkiis doorashadii dadbanayd oo ay ku dhawaaqeen bishaa sagaalkeedii wax tallaabo ah oo weli hore loo qaada ma jiro sagaalka ogost hadda imsaa laga jooga bil iyo maalin baa laga jooga wax tallaabo ah oo shaqo ah oo socotaa ma jirto annagu ma arkayn doorasho dadban waxaan u arkaynay kororsimo dadban oo xafiiska lagu sii joogo waana muuqataa hadeer xamar hadda waa la joogay maanta delegationkii puntland madaxweynihii puntland hogaaminayay marbay soo kici gaareen dabadeedna waxaa la yidhi bal waa loo yeerayo dib baa loo ceshay wax hadda ka soo baxayna welina looma sheegin waa arki doonaa dalka crisis buu ku jiraa constitutional crisis laakiin dowladda soomaali dadka soomaaliyeed dee walbas lix iyo labaatan sano doolla-aana waa joogeen maamulana waa u dhisan yihiin inta ay dowlad lagu kalsoon yahay doorasho imaanayso doorasho kororsimo dadban aqbali mayno xilka ninkaa ha bannayo ha u dhiibo guddoonka baarlamaanka ha u dhiibo annagaa tashanayna beesha caalamkana waxyaalaha qaarkood oo faraha gelisay oo haddeer wax badan qaldameen ha joojiso oo ah boqolkii afar qodob shan oo dastuurka lagu jebiyey iyo heshiisyadii ummadda soomaaliyeed ay gaadhay sideediyo tobankii februari labadii kun iyo labaiyo tobankii ha laga joojiso waxayna tarayaan waa uga baahannahay laakiin siyaasiyiin ama diblomaasiyiin iyagu xafiisyaday ka yimaadeen u danaynaya iyo iyaga xafiiskooda iyo kariirkooda oo annaga boog intay noo dhayaan hadhow meel cidlaan nooga tegaya waxba danteenna ma hayaan soomaaliyada danteeda isu og waxba kala gaari mayaan way tashan kardha afar sano oo khasaare ah afar sano oo enjowismka ah aan dowlad iyo institution hay-adaha midna xooga la saarin afar sano oo bililiqa ah oo hantidii maguursada ahayd oo dowladdii soomaaliyeed oo ay ka dhaxashay isticmaarkii ilaa dowladihii iska dameeyey ilaa tii maxamed siad ugu dambeysay la xaraashay intii badnayd la xaraashay oo caawa wax sharcioo loo maray isagoo baarlamaankii joogo baarlamaankiioo laga tallaabsaday oo fangshinkiisii oo dhan la tuuray iyagoon wax khilaafa ka jirin kabacdi markii ay madaxweynaha ku eedeeyeen khayaano qaran oo lala dhex galay gacanka hadal iyo faragelin iyo kala dulaalid dulaal iyo malaal lala dhex galay haddana wax u dhismi waayeen nidaam qabaliya aan horay uga afeefannay oo aan wax badan ka hadlay anugu inuu dad kala qaybiyo ma wax isu keenayaa ma jirto nidaam qabaliya waa kii saddex iyo tobankii leegadaha hadda ani xafiiskayga ku dhegan ay ka tanasuleen oo soomaali ka dhaadhiciyeen oo dowladnimada lagu gaaray dib u noqoshu wax hadda laga bixi waaye waxaa leeyahay aqalka sare reer hel baa intaa helaya kuwa kale intaa helaya war reedhe adduunka waxaa lagu dhaqmaa qaynuun sharci islaamiya oo sunnaha iyo qur-aanka waxa ku yaala la raaco ama xeer dadku degsado oo aan khilaafsanayn iyaga anagu xeer baan qoranay xeer baan degsanayn xeer dowladnimo ha lagu dhaqmo wuxuu sheegayaa qodobka toddobaatan iyo labo ee dastuurka federaalka ku-meelgaarka ah xildhibaanada aqalka sare oo lagama maarmaanka ah waa konton iyo afar aqalkaas waxaa la yidhahdaa the house of the federation of gaalada waa aqalkii baarlamaanka dowladaha ka mid ah xubinta kaa dowladda dhexe waa aqalka ilaalinaya ee xuquuqdooda ilaalinaya konton iyo afar siddeed iyo toban gobol baan ku salaynay waagii halkan lagu shiraayey oo hoggaankaa la gaaray madaxweynihii ku-meelgaarka ah oo dowladda federaalka soomaaliya waqtigaas shariif sheekh axmed gurigaa hadda caawa shirka jaraa'id ku qabtay buu deganaa gurigaana ra-iisul wasaaraha deganaa guriga halkaana oo kalena waxaa deganaa ra-iisul baarlamaanka saasaa loogu heshiiyey siddeed iyo toban gobol siddeed iyo toban isteedna waa noqon karaa haddii lagu heshiiyo siddeed iyo toban gobol marka la yidhahdo muqdisho baa ku jidha laakiin haddii la yidhaahdo siddeed iyo toban gobol siddeed iyo toban isteed haddii la yidhahdo haddii la yidhahdo siddeed isteed ama lix isteed inta isteedyadu yihiin muqdisho markaa kuma jirto ilo isteed maaha waa sababta aan dastuurka loogu qoray halla qeexo maqaamka caasimadda wadamada federaalka sida australia o kale cambera america washington ottawa canada anugu aan aqaano nidaam dhismoodkooda dowliga ah caasimadaha territory baa la yidhaahdaa mayor baa xukuma nidaamka federaalka ah kama mid noqdaan laakiin dowladaha ugu yaryar oo federaal ka mid ihi xildhibaanada aqalka sare isku in bay leegyihiin waa ku qoran tahay dastuurka madashu waxay ahayd labada mid ayna qaadato oo ay dadka ugu faataxayso shaqadan la bilaabo reer hel baa intaa dheer reer baa intaa halaga dhigo kan ha lagu daro inflation aan joogsanayn inflation lacageed baanu la ciirsanayna inflation qabiil oo baanu isaguna awal ka soo kabanayno ka soo soconaya inflation madax iyagu qabiil isu diriraayo oo isu haysanaya nama madlaan noomana maqna mana naga wakiilaha laakiin nasiib waxaan ku leenahay birri baa carafa ah ummadda soomaaliyeed colkaana waa wada gaaraya kuwa carafo taagan hay u soo ducayeeyeen kuwa soomaya biri oo carafaah ha ducaysteen caawa ha la ducaysto in ilaahay naga hor dhaqaajiyo kuwa hadda meesha jooga oo xasan sheekh naga hor dhaqaajiyo iyo kuwa rabaa inay xafiiska weli madaxtooye dib ugu soo noqdaan iyagoo isticmaalaya hanti dowladeed iyo awooddii dowladda iyo amnigii iyo ciidankii iyo wax walba iyo influensigii mid walba isticmaalaya inaahay soomaaliya u dhiibo cid ka naxaysa oo waxa ay u baahan yihiin fulin karta oo ilaahay la kaashata oo nabadgelyo ku soo waarta oo dadkii dib heshiisiin u samaysa oo kuwa xataa wax qaxinaya wax dilaya albaab u furta laga soo noqdo oo rajo gelisa inay dadkoo dib uga noqon karaan oo aamini karaan haddii kale intay cid ciil qabto weligood kan ciil qaba ayaga ku biiraya dhibaataduna waa sii soconaysaa ummaddiina waa dhammaatay maanta waxaa arkayey qolooyinkii xamar joogay oo ka mid ahaa coalition for changeka ururka iyaga qaybta xamar isugu timi oo wadooyinka xamar keligood lugaynaya iyagu waa liibaaneenoo hotel bay ku xiraayeenoo exercise bayba heleenba keligoodaa soconaya maanta waa lugaynaya laakiin waxaa la yidhi gaadiidkii baa loo diiday wadooyinka maray gaadiidkoo dhan waa maranya maalmihii ciiddaa lagu jiraa haweenkii caruurtooda wax u soo gadan lahaa waalidkii odagii shaqo tegi lahaa dadkii isu laalaaban lahaa suuqyadii dadkii ganacsiga ahaayoo badeecadda keenay qofkii jiraan isbitaal la geyn lahaa meel la maro male waxa le magaalooyinka waa la xiro mise xiraan magaalada maxay tahay haddii magaalada saa loo xiray hadda maxaa shirka loogu qabanaya haddayba saas tahay ma joogtaa qiimaha ma ku kacaysa ma joogtaa in dadkii soomaaliyeed lagu ciqaabo magaalada xamar sidaa loogu ciqaabo in shir igad lagu qabto baa meel kale lagu qabto dowlad goboleedyada mid ha lagu qabto oo mid kale lagu qabto waxaan umaleeyaa magaala ahaan waxa ugu yar cadaade cadaade ha lagu qabto ammaankeed waa la sugi karaa wadooyinna la xiri maayo ha lagu qabto haddii kale garow ha la keen haddii kale kismaayo ha la keen haddii kale baydhabo aeroboorka madaxweynu joogaa baa aeroboorka baydhabo ha lagu qabto haddii kale xalanaha lagu qabto dadka diyaarad bay ka soo degayaane dadka yaan la cadaabin marka cuqubadaas dadka loo geystay oo imaamihii ilaahay barakeeye ka mid ah waxaa moodayn in meel yar ku dhacayaan waxaas waa soo baxaya waana ku dhacayaan wixii geysatay annaga ilaahay waxaan ka rajaynaa inuusan soo gaarsiin ee intii waxaa geysatay keliya ku koobo marka waxaan caawa u soo jeedinaya ummadda soomaaliyeed meel kastaba ha joogeene tanu waa galbatayee midda soo socota ka fekera waxaana aad saas u ah xildhibaanada aad soo dooranaysaan cid inay masri ka dheh ahaato oo mastiirka soomaaliya ka saari karna oo kuwii markii lixdankii xorriyadda la qaadanayay baarlamaankii ku jiray oo kale halhalaysaga jiro ha ahaadeen dad maarata looga gamci karo mastiirkiina aad uga gamci kadhaan uga seexan kadhaan oo inay matri kara oo inay dooran kadha cid inay matri kadha inay xuli kadha doorta maanta jaanis haystaan waa odayaasha haddii kale sidaan arki jiray oday walba intaa lala hadlo hebel ii soo saar ama qabiil buntiris ah intuu galo mid aan waxaarahaba loo dirsan karin inuu soo xerayo ha geeyeen meesha idinkaanaad idinku soo noqonaysaa marka ciribdameed xumadu idinka iyo caruurtiina iyo mustaqbalkiina soomaaliyana waxay noqon doontaa ilaahay naguma keenee mid loo haro waxaan maqli jiray soomaalidu ku ducaysata ilaahu aan noo harin ilaahu aan noo harin ilaahu soomaali nasri u soor ilaahu dhibaatada ka saar ilaahu farqiba u fur ilaahu maalmihii barakaysnaa baanu ku jiraaye naga aqbal ilaahu wixii aan dhib mooye aan faa'iida noo hayn naga horleex ilaahu naga horleex ilaahu naga horleex weliba isu sharaxayaan waxay qabteenba ma jidhi afar sane waana mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi dhammaantiin dadka soomaaliya dhegaysanaya bismi illaahi raxmaan raxiim